madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaa maanta odayaasha gobolka bare waxa uu kala hadlay sidii ay isaga kaashan lahaayeen arrimaha amniga iyo abaabulka wejiga saddexaad ee dagaalka ay puntland kula jirto daacish isagoo u ballanqaaday inaan wax dembi ah loo haysan dadkii uu horay cafiska ugu fidiyey hase ahaatee waxa uu dhinaca kala sheegay inuu tallaabo ka qaadi doono ciddii isku dayda in ay howlgalkani wiiqdo faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixintani waxay kasoo dirtay boosaaso kulankan oo maanta ka dhacay xarunta gobolka bari ee magaalada boosaaso ayaa madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni waxa uu la yeeshay odayaasha gobolka bari waxaana uu ballan qaaday in ciidanka difaaca puntland iyo dadka deegaankuba ay si fudud u tegi doonaan deegaamada dhowaan laga xoreeyey daacish madaxweynaha ayaa ballan qaaday inuu tallaabo ka qaadi doono qof kasta oo cafiska uu fidiyey kadib isku daya arrimo la xiriira amni xumo waxaana uu ku baaqay in la kala saaro siyaasadda iyo amniga
dhulkan waxaa la rabaa inay ciidamadu iyo dadkuba si sahlan ay u tegi doonaan haddii ilaahaydmo waxaan rabnaa haddii ilaahaydmo shuhadadaas dhiigoodu baylaha ma noqon doono ilaahay dankiis miraheeda magaalooyinka iyo dalka iyo degaanka laga arkaya cid dambe oo looga xishoonayo inay hullaab xumaato ama wax qarsato ma jiri doonaan waxaan rabaa inaan ii ballan qaado maanta wixii ka horreeyey anigu dadka waa cafiyey dembi kastoo ay galeen anoo magaca dowladda ku hadlaya laakiin inta anigu aan xilka joogo ilaahay idankiis dayac dame inuu dhicin baan ballan qaadaya haddii ilaahayd ammaan darro cid aan ku xurmayn doonaa ma jirto ninkuu doona ha ahaado mid dhow iyo mid dheer dowladnimadu inay fashaan rajaynaya haddii ilaahayd dadku si ay danahooda u qabsadaan waxaan rajaynayaa isku duubnidaas maanta la muujiyey ciddii isku dayaysa inay carqaladayso inaan meel uga soo wada jeedsano waxaan rabnaa amniga iyo nolosha dadka inaan la siyaasadeen marnaba siyaasadda waa la yaqaanaa golayaal bay leedahay hab bay leedahay si kaley leedahay laakiin amnigu siyaasad ma galo madaxweynaha puntland ayaa sidoo kale bogaadiyey howlgalka ciidanka dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo ciidanka koonfur galbeed ay ka wadaan qaar ka mid ah gobollada dalka oo ay kula dagaalamayaan waxaan ku faraxsanahay oon u mahad celinaya dadka reer puntland meel kasta ay joogaan gobonnimada ay muujiyeen garab istaagga ay muujiyeen waxaan ciidamada qalabka sida guud iyo ciidamada dowladda hirshabeelle iyo shacabkeedaba u rajaynayaa inay ka itaal roonaadaan kuwa argagixisada ay ku soo dushay argagixiso magacyo ma kale leh degaanana ma kale leh meel kastoo ay haystaan dadka soomaaliyed inay kula dagaalamaan hadday yihiin ajnabi iyo hadday soomaali yihiin cid kasta oo dadkan soomaaliyeed noloshooda diidan in layska qabto bulshada puntland ee ku nool gudaha iyo dibadda ayaa madaxweynuhu uga mahad celiyey garab istaagga buuxa ee ay u fidiyeen ciidanka difaaca puntland waxaan ku faraxsanahay oon u mahad celinayaa dadka reer puntland meel kasta ay joogaan gobonnimada ay muujiyeen garab istaagga ay muujiyeen puntland waxaan rajaynayaa shacabkeeda iyo dowladdeeda shaqada ay hayaan shaqo wanaagsan weeye waxaan rajaynayaa degaan walbana inuu sidaa noqdo halka shay oo aan ka digaya waxa weeye in amniga aan la siyaasadeen meel kasta ha ahaatee ama puntland ha ahaato ama degaanada kale soomaaliya ha ahaato in ciidanku iyo waxqabadkiisa iyo siyaasadda la kala dhowro puntland waxay ku guulaysatay gulufkan hadda socda qolo walba waajibkay leedahay qaadays wax isku khaldan ma leh dowladda golaha wakiilada iyo golaha wasiiradu iyo madaxtooyada kaalintoodii bay qaateen ciidamadu kaalintooday leeyihiin bulshadanu kaalinteeday leedahay hadday wuxuu isku qasmaan weeye meelaha dhibaatadu ka timaado oo cid wax qabatana la garan waayo cid wax bi'isana la garan waayo magaalooyinka uu ka socday howlgalka ay puntland ugu magacdartay hillaaca ayaa ah dhulka horay loogu magacdaray gaariwaaga ee ka durugsan laamiga hase yeeshee madaxweynaha ayaa kulankan ka sheegay in dowladda puntland ay dhisi doonto wadooyinka tuulooyinka dhaadaar buruc iyo degmada qandala oo haddii ay ku guulaysato in la dhiso saacado kooban gaadiidku ay ku tegi doonaan deegaamadaas halka iminka ay mararka qaarkood boosaaso habeen u soo dhaxaan faadimo yaasiin jaamac v o a boosaaso